bismillaahi raxmaan iraxiim galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka galabnimo idaacadda warsane baydhabo qodobadeenna galabnimo warka waxaad ku maqli doontaan kuwooda ugu doorkaroon wasaaradda biyaada dowlad goboleedka hirshabeelle oo dhilbeedis ka bilowday magaalada madaxda maamulkaasi ee jowhar digniin la xidhiirta cudurka covid sagaal iyo toban oo loo diray shacabka soomaaliyeed sacuudiga oo xayraaddii ka qaaday xoolaha looga dhoofiyo dalka soomaaliya cabsi laga qabo inuu fatahaad sameeyo webiga shabeelle iyo sidoo kale dagaal ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sanaag ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeedna waxay howlgallo kasoo ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada diinsoor ee gobolka baay maraykanka digniin culus ayuu u diray shiinaha
waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyagoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
waa galabnimo axada taariikhdun ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha abriil laba kun iyo labaatan kusoo dhowaada warka idaacadda warsan oo fidsan qodobka ugu horeeya warkeena galabnimo wuxuu noqonayaa dhegaystayaal dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaradda duurjoogta waxay dhulberisay ka bilowday magaala madaxda maamulkaasi ee jowhar faahfaahinta warkaasi waxaa noo sii ambaqaadaya bashiir cabdulaahi cusmaan
tabiicada badda iyo dhulka maamulka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ka bilowday dharayn loogu leeyahay in dib lagu soo celiyo bilicda deegaanada maamulka hirshabeelle waxaana goobta joogay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ugu horeyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha xaafadda kulmisay magaalada jowhar waxaana uu sheegay inay ku faraxsan yihiin
waxaan ku faraxsannahay nabadda iyo reeraynta ee magaaladani jowhar sida ba-an aad u jeedaan waxaan leenahay geedkaani maanta aan beernane inuu noqdo geedkii lagu nafto wasiir ku-xigeenka wasaaradda ilaalinta bee'ada badda iyo dhulka maamulka hirshabelle cabdiqaadir faarax oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in kun geed loo qaybin doono afarta xaafadood ee magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle wasaaradda bee'ada dowlad goboleedka hirshabeelle ee ugu talagashi in lagu dhireeyo degmada jowhar ilaa iyo kun geed oo geedaha hadda arkaysiin ah kunkaas geed oo loo qaybinaayo afarta xaafadood ay ka qayban tahay degmada jowhar sidaas daraaddeed annaga oo dhiirigelinayno ilaalinta dhirta iyo beeritaankeeda ayaa barnaamijkaas aan u samaynaynaa ugu dambayn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka hirshabelle xildhibaan ismaaciil maxamed nuur waxaana uu baaq u diray dadka ku nool magaalada jowhar waxaan tallaalnay dhir annagoo markaa ku baraarujinayna bulshada inteeda kale inay uga daydaan dowlad goboleedka hirshabelle dhirtaa la abuuray runtii guryaha hortooda aan ku abuurnayne waxaan rajaynaynaa dadka guryaha leh inay ayagu dhaqaalayn doonaan geedaha ma aha in lagu abuuro waa sahlan tahay laakiin la dhaqaaleeyo waa dhib badan tahay maanta maalin aan haynaa miraheeda la guran doonaa ciddii dhaqaaleyso waa la harsan doonaa hadduu alla awoodda la idmo waxaan dhammaan bulshada reer hirshabelle ku boorinayaa in lagu dadaalo bay-ada runtii barnaamijkan waxaa soo qaban qaabiyey oo abuuristiisa lahaa wasaaradda bay-ada wasaaradda bay-ada ilaalinta badda iyo beriga iyadoo kaashanaysa wasaaradda qorshaynta dowlad goboleedka hirshabelle waxaan ku boorinaa bulshada dhammaan reer hirshabelle in ay geedaha abuuraan
dowladda dalka sacuudiga ayaa xayraaddii ka qaaday xoolaha looga dhoofiya soomaaliya qoraal kooban oo kasoo baxay dowladda sacuudi carabiya ayaa lagu shaaciyey in xayraaddii ay ka qaadeen xoolaha laga dhoofiyo soomaaliya ee loo iibgeyn jiray dalkaasi qoraalka oo lasoo dhigay barta twitter-ka ee wasaaradda deegaanka sacuudiga ay leedahay waxaa lagu yidhi sacuudiga waxauu xayraaddii ka qaaday xoolaha looga keeni jiray soomaaliya wasaaradda ayaa sheegtay in la filayo ugu yaraan in lix boqol oo kun oo ido ah iyo sidoo kale boqol kun oo geel ah la keeni doono suuqyada maxalliga ee dalkaasi soddon maalmood gudahood kadib markii uu dhammaaday muddada godoominta caadiga ahayd ee saarnaa xoolaha soomaaliya dhowr jeer oo hore ayaa sacuudiga uu xayiraad saaray sacuudigana kana dhowr jeer ayuu sacuudiga xayiraad saaray kana qaaday dalka soomaaliya xoolaha xoolaha looga dhoofgeeyo waxaana tallaabadan uu haatan qaaday soo dhaweeyey ganacsatada soomaaliyeed oo xoolaha nool u dhoofin jiray dalkaasi dowladda soomaaliya ayaa lagu wadaa inay faahfaahin ka bixiso tallaabadan dowladda sacuudiga xayiraadda uga qaaday xoolaha loo dhoofin jiray soomaaliya waxaa weli sii kordhaya xaaladda iyo khatarta uu wato cudurka covid sagaal iyo toban digniin ku aadan ayaana loo diray shacabka soomaaliyeed talibixiyaha caafimaad ee covid sagaal iyo toban doctor maxamed cali fuje ayaa bulshada soomaaliyeed uga digay khatarta iyo saameynta xad-daafka ee cudurkan sida dhaqsaha badan ku faafa kuna yeelan kara dhibaato badan dalkeena soomaaliya xilli dunida inteeda kale ay dadaal xoogan ugu jirto ciribtirkiisa doctor maxamed cali fuji ayaa dhowaan dadka soomaaliyeed kula taliyey inay si wadajira u qaataan talooyinka caafimaad iyo amarada dowladda ee qeybta ka qaadanaya xakamaynta faafinta faafitaanka covid sagaal iyo toban si guul looga gaaro dagaalada naf badbaadinta ee lagula jiro cudurkan safmarka ah wuxuu sheegay in dhaqanka soomaaliyeed uu ku salaysan yahay isjecel iyo isdhexgal uu qeyb ka qaadanayo faafitaanka covid sagaal iyo toban maadaama cudurka uu yahay cudur si sahlan loo kala qaadi karo wuxuu bulshada ka codsaday in dhaqankaas la bedelo intii lagu guulaysanayo xakameyntiisa dhakhtarka wuxuu walaac ka muujiyey kororka xaaladda covid sagaal iyo toban oo tusaale u noqon kara in tiro badan oo dadka soomaaliyeed uu soo rido uu soo rito dalkeegun dalkeennuna xudun u noqon karo saameynta covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay geeska africa iyo dunida inteeda kale shacabka ayuu ugu baaqay in inta karaankooda ay dadaalaan si loo xaqiijiyo badqabka bulshada soomaaliyeed ciidanka dowladda ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo ku yaal dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan degmada diinsoor ee gobolka bari ciidamada militariga soomaaliya ay wehelinayeen kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa la sheegay in ay howlgallo ay ka fuliyeen tuulooyin hoos taga degmada diinsoor ee gobolka baayo oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxaa warbaahinta ay u sheegeen in howlgalka ay ka bilaabeen deegaanka gurbaan islamarkaana ay kula wareegeen deegaanka bandhuub iyo beelaneh oo ay sheegeen in ay horey ugu sugnaayeen al-shabaab saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa koonfur galbeed oo faahfaahiyey howlgalka waxay sheegeen in howlgallada ay ka dambeeyeen kadib markii dhowr jeer al-shabaab ay dileen dad shacab ah oo gawaarida loo yaqaano dameer dameeraha ay raashiin loogu soo geliyo degmada diinsoor ay gubeen dadkii waday sidoo kalena ay dileen guddoomiyaha degmada diinsoor gobolka baay cabdisalaan xaaji ibraahim siidey oo howlgalka hogaaminaya ayaa sheegay in xilliyada ay soo dhowdahay bisha barakaysan ay rabadaan ay shabaab culeys soo saaraan degmada wuxuu ugu baaqay dadka shacabka ee safarada u aadaya tuulooyinka hoostaga degmada diinsoor in qofkii heli kara inuu hubkiisa horey usii qaato uu qaato si si uu isugu difaaco oo isaga difaaco al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay howlgalkan ay ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sameeyeen tuulooyinka hoostaga degmada diinsoor waxa ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan saldhigyada ciidamada ay weerar ku qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab maamulka koonfur galbeed ayaa goobaha sida aadka ah al-shabaab ay dagaalada ugu dhex maraan ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya weerarka ay qaadeen ciidamada dowladda ayayna ugu gel leeyihiin xaqiijinta ka hor dhalashada bisha barakaysan ee ramadaan ammaanka degmada diinsoor iyo deegaanada hoos yimaada weli warkii galabnimo idaacadda warsan ayaad la socotaan dhegeystayaal oo aad kala socotaan mawjada siddeetan sideed dhibic labo iyo deegaanada ku gadaaman magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale dowladda federaalk oo heshiis ka gaaray xiisad dhexdooda ka taagneed kulan ka dhacay magaalada cadada ee gobolka galgaduud waxaa heshiis rasmi ah ku kala dhex waxaa heshiis rasmi ah ku kala saxiixday maleeshiya beeleed oo ku dagaalamayay halkaasi oo ku yaala xadka uu gobolka galgaduud la wadaago dowladda etoobiya andrahde meeshaas dib a ugu noqdo waa galmudug iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya heshiis ka gaaray xiisad ka dhex taagneyd dhexdooda kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka kala socday dowlad goboleedka ee galmudug iyo dowlad goboleedka deegaanka soomaalida etoobiya waxaa laga saaray heshiis waxaa laga soo saaray heshiis ka koobnaa saddex iyo toban qodob oo ku saabsan heshiisiinta laba beelood iyo sugidda amniga xuduudda galmudug iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya heshiiska waxaa looga gol lahaa sidii loo xaqiijin lahaa guud ahaan ammaanka deegaanada u dhexeeya xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ay wadaagaan galmudug iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya afyeen u hadlay dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in xilli wanaagsan ay ku soo aaday heshiiskan maadaama beelahan horey dhowr jeer ay ugu darareen deegaanka haatan lagu heshiiyey oo ah meel daaqsinka ku habboon waxauu sheegay in dadka labada dowlad deegaan ay yihiin kuwo walaalo ah lana rabo in si nabadda ay wada noolaansho ah ay ku qaataan wakhtigooda ugu dambeyn maraykanka ayaa digniin culus u diray shiinaha maraykanka ayaa maanta oo sabti ah dalka shiinaha u diray digniin culus oo uu sheegay inay jooji inay joojiso daandaansiga ay ka wado ban- badda koonfurta shiinaha isagoo sheegay in shiinaha uu saliid iyo gaas uu ka baaro badda lagu murunsan yahay ilawad ilawareedyo dhinaca ammaanka gobolka ka howlgala ee reuters u warramay waxay jimcihii ay sheegeen inuu shiinaha badda lagu murunsan yahay u diray markab saliid iyo gaas ka baaro ay leedahay shirkadda petronas tallaabadaasina ay maraykanka ka caraysiisay markabka haya- hayayang d z eight wuxuu horaantii toddobaadkan uu ku sugnaa biyaha badda vietnam halkaasi oo markaabs markabkaasi kal hore xilligan oo kale uu saliid ka baarayay maraykanka oo warbixin qoraal oo uu digniin ugu dirayo shiinaha soo saaray wuxuu sheegay shiinaha inuu in muddo ah baawaday tallaabooyin daandaansi ah shiinaha waa inuu joojiyaa dabeecadaha noocani ah ee xiisad iyo xasilooni dari ka abuuri kara gobolka ayuu yidhi maraykanka wuxuuna maraykanka intaa ku diray in tallaabooyinka noocan ah inay waxyeeleynayaan ammaanka ayna wiiqayaan suuqa tamarta ee indiya ilaa iyo basific horaantii toddobaadkan xilli uu markabka uu ku sugnaa biyaha dalka vietnam afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha wuxuu sheegay in markabka inuu howlihiisa caadiga ah watay balse madaxda maraykanka ay aad aan jirin dusha ay ka saareen xukuumadda beijing guud ahaan dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray ee aad kala socoteen idaacadda warsan ee baydhabo mawjadeeda siddeetan iyo siddeed dibic labo intaas ayuu inooga egyahay idinna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo dhegaysiga wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda warsan